cudurka daacuunka ayaa ka jiro qaybo ka mid ah ismaamulka wajeer waxa uu soo ritay boqolaal qofood halka dhowr qofna ay u geeriyoodeen wasaaradda caafimaadka dowladda kauntiga wajeer ayaa wado dadaal lagu ciribtirayo cudurkaasi bulshadana looga wacyigelinayo tuulada siriba ee dhacda deegaanka banaanay ee koonfurta ismaamulka wajeer ayaa la sheegay in cudurkaasi uu dhowr qof ugu geeriyoodeen si deg deg ah waxaa goobtaasi ku soo gaareen wasaaradda caafimaadka dowladda kauntiga wajeer iyadoo xarun kumeel gaar oo caafimaad halkaasi si deg deg ah looga hirgeliyey haddaan nahay reer siriba mahad baan sheeganaynaa dowlad cadaalad eh oo shaqaysay oo ku dadaashay wixii ilaahay karaankeeda ahaa wixii ilaahay keenayneh oo ilaahay keenayneh dadaal inay la gaari karta ku suubisay lana gaadhay ayaan u mahad celinaynaa mahad kadib waxaan u malaynayaa cudurkan meesha sirib ay dhahaan koob iyo toban beri yuu hadda dhex yaallaa koob iyo tobankaa beri saad maqasheenbo maxaa dhintay oy nafta daasay lix ruux lixda ruux ood maqasheen oy nafta daasay ma soo gelin caafimaadka gacantiisa ma soo gelin waa iska qadar ilaahay maxay galeen qaar way iska ajarmeen qaar dhexday ku dhaceen qaar gaari baa looga caaray caloolhabash ahaanbaa biimadow ayay ku dhinteen intay alxamdulilaahi intay caafimaadkan iyo daawadan iyo dawladda iyo haayaddaba intay gacanta soo gelisay wixii noo dambeeyo ilaahay bay la taallaa laakiin hadda waxaan u malaynahayaa boqol iyo wax yaan habeen ka tiri ani haddana kolley waxay yaallo iyo waxa ku jiro waad tiriseen baa fili tani aad bay u cusleed biimada waxay ahayd shan iyo toban ruux soddon saasay ku gaareen laakiin tan immediately soddon soddon boqol iyadoo gaarto maan maqalno un walaalahan wixii laga geeriyoodana ilaahay maaragtay samar han iga siiyo annakana samar allah naga wada siiyo inaan caawinaan diyaar u nahnay inta dhimanna hadduu ilaah yaraata dowladdana way ku mahadsantay siday inoogu soo baxda maaragtay dadkeenna u garab istaagtay waxaan dharka iyo waxaan kulli intay laga qaada meeshan dharka cidaa xaafadda lagu soo dhaqaaya naga daaya midda kale silig baa la xihay siligan hal albaab buu leeyey gacmaha waa la dhaqanaya lugaha waa la dhaqanaya sidii maaratay dakhtariinta iyo sharcigana loo mariyey marka waxaa loo bahan yay sharciga inaan raacna dadkan farada badan oo dadka soo booqana aan yarayna sharciga dhakhtariinta ay noo sheegaayeen waa inaan raacnaa sifa maaratay looga badbaada barsaab ku-xigeenka ismaamulka wajeer axmed maxamed caato ayaa ka hadlay sida gurmadka deg deg ah ay dadkaasi ugu fidiyeen waxaan maanta joognaa goobtan oo ah xarada daacuunka uu ka dilaacay dadkan lagu lagu daaweeyo oo c t c ga siriba maanta oo ah maalin khamiis ah annagoo joogna taariikhduna ay tahay labaatan iyo lixda bisha koowaad annagoo joogna wajeer south waxaan u sheegaynaa bulshaweynta reer wajeer intana dhegaysanaysanna daawanaysa in xaaladdu sidii hore ay ka wanaagsan tahay maalmihii hore sagaashan iyo lix baa lagu bilaabay halkan maanta waxay maraysaa cadaddu ku jirto gudaha inay konton iyo saddex tahay biimadow oo tan ka horreysayna hadda iyo labaiyo toban ay tahay inta geeriyootay waxaa la sheegay inay sagaal yihiin wasaaradda caafimaadka iyo wasiiradda wasiiradda caafimaadka ay noo sheegtay laakiin sagaalkan goobtan kuma dhiman bannaanka intooda badan ay ku soo dhinteen laba qof waxaan ka eegn toddobada kale intaysan soo gaarin bay dhinteen marka intiina soo gaartay waxaan inoo suurto gashay laba ma ahan inta kale inay ka badbaadeen inta ku jirtayna waxaan ilaahay uga baryayn inay ka badbaadaan inta bogsatayna waxaan ku boorinaynaa inay taxadarkooda ay ilaaliyaan bulshadana ka ilaaliyaan wixii arrintaa iyada faafin kara inta gudaha ku jirtana waxaan ilahay uga baryayna inuu ilaahay u boogadhayo sida ugu dhaqsanah badanna uu ilaahay caafimaad deg deg u siiy insha allah waxa uu dhanka kale sheegay in ay laba jibaari doonaan dadaalka ay bulshada ugu adeegayaan dhan caafimaad iyo biyo iyo sidoo kale cunogeynba annagana haddiynu nahay maamulka wajeer county waxaynu isla harayno la reebanayno ma leh xag caafimaad hadday noqoto xag biyo hadday noqoto iyo xag cunna hadday noqotoba waxaanu ku dadaalaynaa insha allahu dadaalkanaga inaanu in badan aan labalaba rahabno aan badinno waxba maha reebanayno haddii caafimaad noqoto waxaan haynaa meeshan daawo ku filan biyihii waa inuu diyaar haamaha mid baan hadda keennay laba kalena waa keenaynaa gaarigaasna intuu meeshan laga xirayo uu taagnaanaya halkuu idinku idin joogayaa biyaha ceelkaa laidinkaga soo jiidayaa hal kilomitir iyo bar waaye beri wixii ka bilowda waxaa weeye een, waxaa laidinkugu keenayaa magaalada laba kioskna waa laidin dhisaya laba meel laba goobood waa laidin dhisi doonaa reesiriba marka biyaha saasaan oga shaqaynaynaa Ee, hadday noqoto caafimaadkii waan ku hulanahay waan joognaa xagga cunnada dowladda horey u soo iibisay cunto wayna soo iibin doontaa laba jeer ramadaanka intaan intaan la gaarin mar baan soo iibin doonaa oon qaybin doonaa inta ramadaanka ee lagu jirana mar baan idina qaybin doonaa horena waa u qaybinay wax badanna waa dadaali doonaa insha allah si kastaba ha noqotee tan iyo markii cudurka daacuunka lagu arkay ismaamulka wajeer ayaa ay dowladda kauntiga wajeer wadaa dadaalo ku aadan sidii cudurkaasi uusan ugu sii faafi lahayn bulshada inteeda kale iyadoo goob walba oo cudurkaasi lagu arkayna laga hirgelinayo xarun lagu karantiilo dadka cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer